maanta meesha waxaan iskugu imaanay lanqeyrta cas iyo saxaafadda ayaa meeshaan kulan ku yeelannay kulanka oo iida ay tahay kulan oo caadiyan oo mar walba maaragtay aan samayna oona ku saabsan maaragtay meelaha aan iskaga imaan karna iyo sida wada shaqayn fiican maaragtay aan la qaban karna waayo markay noqoto saxaafadda qayb libaax leh ama qayb aad u weyn ayay ka qaataan bulshada waxay ku saabsan wargelin ayay waxaygelin ku saabsan waxay ka dhacay waddanka annaga oo laanqeyrta casna meelo badan ayaan iskugu imaanaa iyagoo maarata shaqo fiican noo sameeyaan waayo annaga waxaa waaye wixii ku saabsan dadka inaa wax loo qabto eh mase wax qabashada markay noqdo daad u noqdo mase cudurooyin ay imaadaan mase abaaro ay dhacaan shaqada oo wadada maarata duurasha mase tuulooyinka mase bannaanaha aan ka hayna nimanka maaragtay nala shaqeeyaan oo warka soo duubaan oo wixii meel walba ka dhacayaan wixii soo saaraan waa nimanka la yidhahdo saxaafadda ha noqdaan tvda ha noqota kuwa idaacadda oo maarata af soomaaliga ha noqota af ingiriiska haba noqota hataa kii oo international ama adduun weynaha ha noqota markan sidii maaragtay loo xoojin lahaa wada shaqaynta saxaafadda iyo laanqeyrta cas yaan maaragtay ka tashanaynay oon ka hadlaynay waxa nugu cusubanna ma oho waayo maalin habeen iyo maalin walba aan la shaqaynaa labada dhinacba qayb weyn baan ka qaadanaa xagga bulshada shaqada iyada ma hadda sii adkaynaynay annagoo maaragtay aad iyo aad maaragtay maaragtay u jecel shaqada ay la qabanayaan nimanka la yidhahdaa saxaafadda markay maaragtay dhibaato dhacaan waayo waqti waxaan soo marnay xasaasi ah waqtigii abaarahan soo marnay waqtigii waxaa la yidhahdaa cudurooyinkii coronaga jiray waqtigii iyo maarata ayaxa uu maaragtay nagu habsaday ay nala shaqaynayeen soo waxyaalo noocaas ayaan ka tashanaynay shaqadaa in hore umaan isxasuusinaynay marka qaarkood in laisku imaado oo maaragtay aan iswaraysanno maaragtay ma xumo arrin noocaas maaragtay ayaan maanta iskugu imaanay